in ka badan labaatan magaalo oo ka mida dalkan maraykanka ayaa toddobaadkan waxaa ka dhacay dibadbaxyo ka dhana muslimiinta dibadbaxyadan oo halkudhigoodu ahaa noo shariica loyn america ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka active o america oo ka mid a ururada loo tiriyo islaam nacaybka dalkan waxaana goobaha uu ka dhacay ka mid ahaa magaalada st paul ee gobolkan minnesota muslimiinta gobolkan ayaa kororka nacaybka iyo dibadbaxyadan walaac ka muujiyey waxaana sheekh cabdisalaan shariif oo ka mid a maamulka xarunta islaamka ee daarulhijra uu sheegay inaanay jirin meel laga hirgeliyey shareecada islaamka oo maraykanka ka mid a balse ay tallaabooyinkani salka ku hayaan midabta koor waxaad moodaa waayahan dambe dadkii caddaankaaba waxay dareemayaan in laga soo tiro badanayo oo qowmiyaadkii kale ayaa kasii badanaya marka xaggii waxaad moodaa awooddii waddanka iyo hogaamintii u barteen baad moodaa inay ka yara walwalsan yihiin marka ama dhaqaalihii in lagala wareegayo marka waxay arrimahaasay salka ku haysaa oo cunsurinimo iyo midabta koor iyo arrimahaasay salka ku haysaya ma aha wax runahoo ay muslimiintu handadaad ama ay la yimaadeen oo muuqdaa ma jiraan kororka dibadbaxyadan ayaa cabsida ugu badan waxaa kala kulma haweenka muslimiinta ah ee xijaabka xirta oo hablabiskoodu uu yahay astaan lagu garto waxaana marar badan dhacda in dumarka muslimiinta ay handadaan kooxaha xagjirka ee muslimiinta neceb amaba ay dhaawacyo u geystaan mayran cumar waa gabar soomaaliyeed oo muddo ku noolayd gobolkan dibadbaxyadan soo badanaya ee muslimiinta ka dhanka ahina waxay ku beereen walwal gooniya iyo xasuus aanay jeclaysan oo ah weerar hadda ka hor loo geystay oo dhaawacna uu ka soo gaaray weliba iyadoo la leeyahay waxaa tahay argagixiso e dalkeenna ka tag xijaabkayga ayaa la igu jiiday oo waxaa igu jiiday maarata dadkan dadka neceb weliba iyagoo igu leh wadankaaga ku laabo waxaa tahay terrorista tahay xijaabka waxaan ku xirtaa bin gabdhahu ku xirtaan muslimiinka ah jiditaanka i jiday binkii halkaasu iga galay anaha nafteyda khatar bay gashay mararka qaarkood markaan xasuusto ilina igu soo istaagta because way xanuun badnayd waan ashahaatay gudahan ka ashahaatay haddana ilaahay baa i badbaadiya mayran xilli kasta oo ay waddada marayso ama ay gurigeeda gelayso waa ay foojigan tahay cabsidanina waa mid ay la wadaagaan hablo badan oo muslima oo qaarkood ay qaadeen tallaabooyin baqdintu ay gundhigu tahay
waxaa jirtoo kale gabdho iska dhigay xijaabadii ma aha inay yihiin dad xun bal cabsida ninba sibay ku beertaa cabsidoodii waxay tusisay inay maaragtay xijaabadii iska dhigaan marka kolay cabsi weyn baan ka qabnaa
cabsidu kuma koobna dumarka oo keliya ee waa mid ay wadaagaan gebi ahaanba muslimiinta ku dhaqan dalkan maraykanka haddaba walwalkan maxaa looga bixi karaa muslimiintuse waa maxay tallaabooyinka ay qaadi karaan sida ugu wanaagsan oo looga hortegi karo marka horeysa waa in wanaagga islaamka la muujiyo akhlaaqda islaamka oo tasaamuxa iyo iscafinta naxariista wada noolaanshaha iyo weliba inuu diinta islaamku ay dan ugu jirto yani bulshada iyo dariska meesha qofka muslimku iyo qof anfacaya waddanka inuu yahay marka inaan la cabsanin laakiin xagga isdhexgalka la badiyo xagga sharaxaada islaamka mabaadidiisa la badiyo oo qofka muslimku qof caadi ah waddanka ka mid oo noqdo walow ay soo badanayaan korudhihista ereyada nacaybka iyo falalka ka dhanka muslimiinta haddana waxaa dhinaca kale isa soo taraya kulamo iyo barnaamijyo ay ka wada shaqeeyaan dadka kale diimaha ee ku dhaqan gobolka minnesota oo bulshada la isugu soo dhowaynayo nacaybkana looga hortegayo waxayna kooxahan rumaysan wada noolaanshuhu ay toddobaadkan meelo ka mida gobolkan ku qabteen isu soo baxyo ay muslimiinta ku taageerayaan maxamuud mascade v o a minnesota